Dr Muuse Cabdi Garas oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada ku dhaqan magaaladaasi ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay nadaafadoodu hooseyso si loo helo bulsho caafimaad qabta. Dhakhaatiirka ayaa sheegay in haddii aan nadaafada lagu dadaalin ay dhalan karaan cudurro khatar ah oo faafa taasoo bulshada saameyn ku yeelan karta. Haddaba waa kan Dr Muuse Cabdi Garas oo ka hadlaya dhibaatooyinka nadaafad darrada laga dhaxlo isagoo bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan nadaafad darrada.
waxaan bulshada ugu baaqayaa ama saaka aan doonaya inaan codkayga ku gaarsiiyo ee, nadaafad darrada waxyaabaha ee, dhibaatooyinka ay keensato in ay u badan tahay meelaha hadda biyaha ay aada u fariisteen wasaqda taalo ee dadku badi ay weli ku ganacsanayaan waxaan ugu baaqayaa bulshada inay feejignaan dheeri ah muujiso oo biyaha siita wasaqday ku kor ganacsanayaan bakteriya ka buuxdo waa wasaq biyo ahaan bay ayaga u arkaan laakiin biyaha d- hawada soo marta ee dadku ay neefsanayaan ay jiidayaan waxay keenaysaa cudurro fara badan waxaan markaa u baaqaya bulshada in nadaafadda lagu dadaalo meelaha biyo fadhiga ahna laga dheeraado ku kor ganacsigooda iyo maaragtay ee, iska ag fadhigooda Ee, intaa waxaan ku darayaa waxaa hadda aad u dhashay ee, daksi fara badan ba magaalada hadda aad uga kacay weliba ay usii darantahay meelaha kawaanada waxaan markaa bulshada ugu baaqaya magaalada waxaa ku dhex jira shuban shubankaasoo badi uu keenayo s- sabab u ah taksigan faraha badan ee kacay Ee, bulshada dhammaan reer dhobley iyo maamulkaba waxaan ugu baaqaya iyo waxgaradka iyo culimmadaba in arrintaasita iyada ah lagu baraarugo oo magaalada nadaafadeeda wax laga qabto haddii aan wax laga qaban waxaa dhici kara inuu dilaaco xanuun kolera ah kolera inuu magaalada ka dhaco hadda waxaa socda shuban laakiin ma aha kolera laakiin hadday sidan kusii socoto waxaa dhici kara in kolera uu magaalada ka dilaaco sidaa darteed waxaan codkayga ugu baaqaya bulshada in lagu dadaalo nadaafadda qof waliba mid yar iyo mid weyn iyo dhammaan maamulkaba